waxaynu la soconnaa in sanadkan dalkeenna abaari ka jirto ama guud ahaanba ay soomaaliya oo dhan abaari ka jirto haddaan taariikhda abaaraha dib ugu noqdo wax yar cilmi baaris aanu samaynay waxay muujisay kun sagaal boqol iyo lixdan iyo kun sagaal boqol iyo afartii laga soo bilaabo ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo siddeetankii in abaartu ay tobankii sanaba mar soo noqnoqonaysay weliba waxay aada u badnayd sanad kasta oo tiro dhaban ah oo afara ay u dambayso sida kun sagaal boqol iyo afar kun sagaal boqol afar iyo toban kun sagaal boqol labaatan iyo afar soddon iyo afar konton iyo afar lixdan iyo afar toddobaatan iyo afar tobankii sanaba mar bay soo noqnoqon jirtay markii la soo gaaray kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo afartii ilaa labada kun iyo afartii waxay isu bedeshay shantii sanaba inay mar timaado abaartu sideetan iyo afar laba kun iyo afar markii lasoo gaaray markii lasoo gaaray laba kun iyo afar waxay isu bedeshay labadii sanaba inay mar timaado laba kun iyo afar ilaa laba kun iyo toddobiyo toban inta addu u dhexaysay labadii sanaba waxay timaadaa mar haddii roob yimaadana gaar ahaan xilliyada dayrta waxay noqdaan fatahaad oo waxaan xasuusanaa laba kun iyo afartii laga soo bilaabo ilaa laba kun iyo saddex iyo tobankii inay dhacday sagaal xaaladood oo ku saabsan fatahaad waxaa ka mid ahaa sunaamigii waxaa ka mid ahaa murjaan waxaa ka mid ahaa trumafor baashii lo ohan jiray waxaa ka mid ahaa hayaan mid loo yaqaan waxaa ka mid ahaa jibala waxaa ka mida mega mega kulligood waxay ahaayeen roolad dabaylo wata oo puntland ku sameeyey maxaan ku lahdaa daadad fara badan oo kasoo rogmadayo dadkii dunyadii intaba qaaday haddaan intaa kasoo dego abaarta hadda jirta aan usoo dego dalkeena puntland muddo saddex sana ah roobabku aada bay ugu yaraadeen meelaha qaarkoodna maba helinba marka loo fiiriyo dhinaca liverhood soonka ama waxaan layahdaa sabanolooleedka puntland waxay leedahay ilaa iyo shan sabanolooleed sabanolooleed waxay leedahay liverhood soonka marka la kala qaybinayo matalan waxaa ka mid a hawd waxaa ka mid a deex waxaa ka mid a niib oo loo bixiyey marka la isku daro nugaal valley sol platiyu iyo dharoor valley intaa waxaa la yidhahdaa northern inland pastoral baa loo baxshay waa laga bilaabo garoowe lagu geeyo dharoor oo kale niib baa la yidhahdaa iyo east golis ama bariga maxaa la yidhahdaa golis iyo cadduun shantaas saba nololeed bay puntland liverhoodkeeda marka xagga cuntada laga hadlayo iyo baa loo habeeyaa waxaa abaarta hadda ka dhacday marka waxay saamaysay dadkii miyi iyo magaalada waayo dadka miyiga iyo dadka magaaladu waa dad isku xiran oo xoolaha ku wada nool kulli ku tiirsan haddii halkaa kasoo tagno waxay dadka hoos uga dhaceen matalan dadka xoolo raacatada annaga waxaan u qaybinaa saddex qayb xoolo yarow ah qayb dhexdhexaad ah iyo qayb la kuunyo waxaan leenahay baselane baselane aanu ku qiyaasno qofka xoolo yarow ah ilaa sagaashan ilaa iyo konton neef buu awal annaga noo haystay hadda wuxuu hoos uga dhacay noloshii wuxuu marayaa qofka xoolo yarowga soddon iyo shan buu haystaa iyo wax ka yar dhexdhexaadkii aan ku qiyaasnay qiyaasta noo joogay boqol iyo konton ilaa iyo labada boqol wuxuu marayaa lixdan neef inuu hadda haysto kii la kuunyayay uga xoolo badnaana wuxuu marayaa lixdan buu taagan yahay halkaa waxaa ka garan kartaa in noloshii ay hoos uga dhaceen dadkii ay ku noolaayeen waxay keentay abaartu marka dadkii inay kala qaybsamaan oo labou qaybsamaan qayb guuri weydey oo carruurtii iyo maatadii iyo xaasaskii iyo tuulooyinka agteeda inta la keenay dadkii xoola u hadheenna dadkii xoogga lahaa waxay kaxeeyeen xoolihiiba meel roob ka daayay meeshaa roob ka daayay bay la aadeen haddaan usoo noqdo hawsha iyadii shalay shalay waxaanu halkan ka kaxaynay oo hor kacanay niman ninkii ka socd nin ka socd ninka u sarreeya hay-addan faw cuntada adduunka oo puntland infact howlo fara badan ka qabata kana shaqaysa waayo faw waxaa hoos yimaada iswaalin iyo efsnu iswaalin oo xagga biyaha puntland ka shaqaysa iyo efson iyo ah food security and nutrition qolatan cuntada sugnaanta cuntada iyo nafaqada aada u kormeerta waxaa la socday nimankaas niman weriyaal caalamiya ee waxaa ka mid ahaa a f b waxaa ka mid ahaa b b c waxaa ka mid ahaa reuter waxaa ka mid ahaa financial times waxaanu soo tusnay dhibaatada ama saamaynta ay abaarta ku yeelatay dadkii waxaanu geynay degmada dangore iyo tuulada uuskure waxay innahooda ku soo arkeen dadkii abaarta ku soo xerooday oo xoolihii ay ka soo dhammaadeen oo degan magaalada dhinaceeda meelah waxaanu dulgeynay xeryihii iyo jabadadii dadku ka guureen oo xoolaha maydkooda baktigoodii uu yaallo xoolaha baktigoodii uu yaallo baanu durgeynay si ay u arkaan arigii iyo geelii iyo dameerihii ilaa dameerihii oo dhintay infact weriyaal cajiibay ahaayeen markiiba waxay rakibteen qalabkoodii camera fly baa la yidhahdo sida diyaarad yaroo la sii daynayo durduusho magaalada dhex marta bay bay kor dalacdeen waxay u laliyeen hay-adahoodii waxaase aada u cajiib ahaa markii ay diyaaradii yarta ahayd la kiciyey camera flyga ahayd ayaa waxaa soo weeraray tukayaashii magaalada waxay yidhaahdeen wax kal cusuboo muxuu yahay oo dalka soo galay nimaanu kaftanay wuxuu yidhi xataa tukayaashiinu dalka inay ilaashadaan bay u firfircoon yihiin nimankaasi runtii waxay soo arkeen indhahooda ku soo arkeen wax ay ka sheekayn karaan yani abaartu dhulka siay uga siman tahay waxaana abaarta tani dalkao dhan bay saamaysay waa tahay maxay ballan qaadeen markaan ka nimaano warbaahinta caalamiga hay-adda faw cunada adduunka u qaabilsan qaramada midoobey maxay ballan qaaday iyadoo halkaasi ay ka sheegeen
faw waxay ay ballan qaadeen oo weliba aada isugu canaanteen dadkii halkan puntland iyo u joogay ku ay ay yidhahdeen maxaad usoo gudbin weydeen haddii inta heerkan arrintu ay gaaraysay waxayna ballan qaadeen waxay qaban karaan oo karaankooda ah inay inay inay ay qabtaan oo puntland la garab istaagaan
waa tahay marka meelo kale oo aada geysteen uskur markii laga yimaado oo ay soo indheendheeyeen ama ay soo duubteen ma jirtaa
intii jidka aanu sii maraynay ilaa uskure ilaa iyo garowey way bay duubanayeen waxay wateen baabuurta tan aan jidka aada uga degan karin oo oo aan hubku karin marka safarkooda ah safar qiyaasan buu ahaa
waa tahay ugu dambeyn maxaa hadda xaaladda taagan ee abaaraha puntland ka jirta hay-adda waxaa tihiin hadma maaraynta mas-uulooyinkii ka hortaga biniaadamnimada maxaa qorshe ah oo degsan hadda oo ku aadan abaarahan sideese looga hortegi karaa xilligan xaaladda adag iyadoon ogsoonahay dad fara badan ay ninaq raaceeno gobolada bari karkaar ay ku sugan yihiin
aad baa umahadsan tahay annaga mar kasta waxaanu ku jiraa emergency hay-ad ahaan xaalad deg degaanu iskaga jiraa ha noqoto sidii si dadka loogu gargaari lahaa maalan kuwa meesha naqale aaday waxay u baahan yihiin biyo waxay u baahan yihiin cunto xooluhu ilaa hadda xoolo u gadmayo oy wax ka dheerfaan ma laha marka arrintaas waxaanu ilaa ka yeelanay shir shirar fara badan baanu ka qabanay waxaa halkan yimi qaybsanaya arrimaha biniaadanimada ee soomaaliya baa halkan yimi madaxweynuhu la shiray guddiga abaaraha uu la shiray waxaanu geynay sidoo kale isna soo tusanay sille xalay baanu geynay waa khamiistii dhaweyto ninka la yidhahdo peter decaleer baa hogaaminayay kulligood waxay soo arkeen imtixaanaa dhibaatada ka jira marka hay-adaha maadaama sanadka uu cusub sanadka uu cusub yahay inta badan adlaa la socoto waxaa la soo daayaa kharashadooda sanadkan markay bilowga bilowbay ku jiraan kulligood waxay hay-aduhu alert u yihiin ama diyaar u yihiin inay ka qayb qalaan ka qayb qaataan gurmadka dadka ay diyaar u yihiin annaguna